ka imanaya wuxuu u diidana ka dheeraanaya u nool sida ilaahay subxaanaه wa tacaala uu jideeyey jecel waxa ilaahay uu jecel yahay nacayo karaahiyeysanaya waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu necab yahay gaayadoodu iyo hadafkoodu uu yahay irdaء اllahi subxaana wa tacaala ilahay inay raalli geliyaan noloshoodu ay tahay nolol waafaqsan ilaahay subxaana wa tacaala muraadkiisa sharciga ah ee rabbi subxaana wa tacaala uu ku jideeyey kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiida rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ujeeddada laynoo abuuray waa taha ilaahay baa waxa uu ku uri fi lqur'aani اlkariim wma khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga waxaan u abuuray inay caabudaan cibaadadana halka waxaa looga jeedaa cibaadada ku dhisan towxiidka keliyeynta ilaahay walihaada ba waxay yidhaahdeen selafka qaarkood sida cabdullaahi bnu cabaas ilaa liyacbuduun macnaheedu waa ilaa liyuwaxiduun inay keliyeeyaan ay cibaado igu keliyeeyaan un baan u abuuray meel kastoo qur-aanka cibaado lagu sheegayna towxiid baa looga jeedaa waayo cibaado aan towxiid keliyeynta ilaahay aan ku dhisnayn cibaado lama yidhaahba magaca cibaado ma leh fakamaa laa tusamaa الصلاaة صلاة إلا mعa طهاaرة فlا تسمى العباadة عباadة إلا mعa التwحيid sida saلaada aan saلaad loo odhan ahayn oo saلaad شharciga aanay u noqon ahayn haddaanay طahaaro ku dhisnayn aanu qofku طahaaro qabin sidaasoo kale cibaadada qofku uu gudanayana cibaado lo odhan maayo haddaanay towxiid iyo keliyeynta ilahi aanay ku dhisnayn addoonku inuu cibaadada xaqiijiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala addoon dhaba oo u hogaansan uu noqdaa darajo bani aadam uu gaadho ta u sarraysa weeye walihaadaaba ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa wanaagsan sifada uu ku ammaano waxay tahay annahum xaqaquu maqaama alcubuudiya inay taxqiijiyeen maqaamka inay ilaahay addooma u noqdeen subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisuu ku ammaanay waxa uu ku ammaanay ambiyadiisa waxa uu ku ammaanay cibaadahu saalixiin addoomihiisa wanaagsan rasuulkeena calayhi afdal salaatu watasliim meelaha ilaahay uu ammaanayo ee sharaftiisa iyo darajadiisa uu muujinayo waxa ilaahay uu ku sifeeyey sifatu alcubuudiya annahu cabdu lilah inuu ilaahay addoon dhaba u yahay oo sifaadkii aynu tilmaanay iyo kuwa kale faraha badan ee la mida ama ka farcamo uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka waramayo inuu qur-aanka ku soo dejiyey walaa shaka inay arrintaasi tahay sharaf iyo derajo sare addoonnimuu rasuula ku sifeeyey tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira markuu ilaahay subxaana wa tacaala ka waramayey dhacdadii alisraa walmicraaj oo ahayd mid ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka ugu qalbi qaboojiyey murugo iyo cadaadis fara badan oo saaraana rabbi subxaana wa tacaala uu kaga khafiifiyey ama uu kaga daweeyey mar kale rabbi uu ku muujiyey rasuulka sharaftiisa iyo qiimaha ilaahay agtiisa uu ka leeyahay waxaa ilaahay xaaladana rasuulka uu ku sifeeyey inuu ilaahay addoon dhaba uu yahay subxaana aladii asrى bcabdihi leyla min almasjid اlxaraam ilى almasjid اlaqsى aladii baaraknaa xowlah idan ma jirto sharaf iyo derajo la gaadho oo ka saraysa inaad ilaahay addoon dhaba u noqoto oo ilaahay u hogaansan oo ilaahay sida uu doonayo u nool ilaahay subxaana wa tacaala sida uu amray u socda wixii ilaahay uu u dirayna la imanaya wixii ilaahay u diidana ka dheeraanaya waa darajo aad iyo aada u sarrayso weeyaan derajada noocaasa qofka muslimkaa isuu u xaqiijiyo oo addoomaha addoonnimada ilaahay addoon ay u yihiin isku derajo ma taagna alcubuudiya alikhtiyaariya addoonnimada qofku ikhtiyaarkiisa uu ku sameeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu u hogaansamo alinqiyaad lilaahi tabaaraka wa tacala dhaahiran wa baaطina kor iyo kalba addoomuhu isku derajo kama taagna cibaadadooda baaطinkae xagga qalbiga ay ka samaynayaan isku in ma aha iimaankoodaan isku heer taagnayn weyneynta ilaahay weyneynayaan jacaylka ilaahay u hayaan xishoodka ilaahay ka xishoonayaan tala saaradka ilaahay tala saaranayaan rajada ilaahay ay ka qabaan baqaha ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqanayaan yacni hadihi waa anwaac min alcubuudiya alqalbiya waa noocyo ka mida cibaadaadka addoonku qalbiga uu ka sameeyo addoomuhu kama sina mid bayn bay u taagan tahay iimaanka ayay farac ka tahay acmaashaasi iimaanka dadkuna yaziidu wayanqus qofka qura ayaan maanta iyo shalay iyo beri xaaladiisu laga yaaba inay kala duwanaato xagga iimaanka iimaankiisu marna waa kor buu ukacaya waa ziyaadaya marna waa nuqsaamaya calaa xasabi xaalih marba xaaladiisu sida ay tahay iyo sifaadka uu leeyahay cibaadada daahirka ee muuqatana addoomuhu isku mid kama aha hadday noqoto farallada iminka salaad maqrib baynu tukannay faralkaa guud ahaan dadkii masaajidka yimid dee intay noo muuqato way guteen laakiin haddana isku mid kama aha mid baa salaadaa looga qorayaa dhammaanteed baa loo wada qoraya ajarkeed oo dhan helaya mid baa wuxuu helayaa nisf alajr ajarkii kala badh mid baa helaya aqala min dalik ilaa rasuulku calayh salaatu wasalaam uu ka gaadhsiiyey macnaa ajarkii salaada toban meelood ou meel hadda waa labadii qofe isku xigay ee inta muuqaalkaa guud markaynu eegnay isku sii u tukaday manaa maa qaama biquluubihim min alkhushuuc waاdulli lilahi tabaaraka wa tacaala atadalu lilahi tabaaraka wa tacaala ayaa sidaa u kala geeyey iyo salaada siday ugaga daydeen rasuulka calayhi afdal salaati watasliim soomkii baa la mida zakadii baa la mida xajkii baa la mida sadaqadii baa la mida faralladaa dadku ay gudanayaan oo cibaada waa ku kala sarreeyaan sunnayaashana sidaasoo kale addoomu waa ku kala sarreeyaan waa kala badsadaan waa kala sunno wanaagsan yihiin taa markaa maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya taxqiiqu lcubuudiya inaanay isku derajo ka taagnaan addoomuhu oo midba heer ay u taagan tahay xaqiijinta maqaamka cubuudiyada ilaahay subxaana wa tacaala wuu u abuuray addoomuhu inay xaqiijiyaan oo sidiisa ay uga soo baxaan marka maxay nala gudboon maadaama xaaladdu sidaasi ay tahay inaynu ku dadaalno an naxrisa calaa kulli maa yuciinuna calaa taxqiiqi alcubuudiya inaynu ku dadaalno wax kasta oo inoogu kaalmaynaya oo inoo suurto gelinaaya inaynu xaqiijinno addoonnimada ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo abuuray inaynu addoomo u noqono waxyaabaha markaa cubuudiyada inaynu xaqiijinno sabab u noqonaya waxaa ka mida adducaa ilaahay subxaana wa tacaala inaynu barino walihaada rasuulku muxuu ku uhi mucaad ibnu jabal yaa mucaad inii uxibuka fi اllah falaa tadacanna dubura kuli salaati an taqula allahuma acinii calىa dikrika wa shukurika wa xusni cibaadatika mucaadow ilaahay daraaddii baan ku jecela buui rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka aad jeceshahayna talada u wanaagsan baad siisaa markaa talo wanaagsan baan ku siinaya mucaadow dhegeysa buu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad kasta dabadeed waxaad tidhaahdaa salaad kasta dabadeed waxaad tidhaahdaa allahuma acinii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahay waxaad iigu kaalmaysaa xuskaaga ilaahay waxaad iigu kaalmaysaa mahadnaqaaga laa shaka labaduba inay cibaado yihiin aلdikru wالshukru haddana cibaadadii uu mar saddexaadka rasuulku sheego wuxu uhi waxusna wa xusni cibaadatik iyo inaan si fiican kuu caabudo waxaad isweydiin kartaa ilaahay in loo mahadnaqo subxaana wa tacaala iyo ilaahay in la xusaa labaduba cibaadaday ka mid yihin ee maxay tahay sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam gooni uu ugu sheegay sababtu waxay tahay addikru washukru waa madaaru lcubuudiya waa cibaadadu labada udub dhaxaadee ay ku wareegtaba cibaado kasta ama waxay hoos gelaysaa dikri xus ilaahay bay tahay cibaado kasta ama waa shukri ama waa mahadnaq wax allaalo waxaad cibaado xusuusan karto oo faral iyo sunnaba leh mid qalbiga laga sameeyo iyo mid carabka laga sameeyo iyo mid xubnaha kale laga sameeyo iyo xumaan ilaahay daraaddii looga tago ama waxay gelaysaa dikriga ama shukrigaasay gelaysa waxaana xaqiiqada noocaasiya sheegay oo adiladeedana weliba raaciyey alcalaamatu ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa la yidhaahdo alfawaa'id marka waa faa'iido taasi aan inugu baraarujinayo sababta rasuulku dikriga iyo shukriga gooni uu ugu sheegay iyagoo cibaadada ka mida haddana cibaadadii u sheegay shaahidka xadiidka ku jiraya halka aynu ka daliishanaynaa waa waxusni cibaadatik ilaahay ka bari weeye inuu cibaadada kugu kaalmay weliba cibaado wanaagsan xusnu lcibaadana yakuunu biamrayn wanaagga cibaadaduna laba arimood ayuu ku xaasilaya bilikhlaasi walmutaabaca inaad ilaahay daraaddii aada u samayso cibaadadaadu xagga kalka ay ka hagaagto iyo qalbiga iyo almutaabaca oo a inaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aada kaga dayato waxaa ka mida sidaas oo kale waxyaaba inoogu kaalmaynaya inaynu addoommo dhaba ilaahay u noqonno oo aynu cibaadada xaqiijinno sideeda aynu uga soo baxno atadabu macrifatu asmaaءi اllahi wa sifaatih wاtadaburu fiihima inaynu aqoon u yeelano ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa tilmaamihiisa oo macnaha asmaada iyo sifaadkaasi ay leeyihiin marka hore aynu fahanno markaynu macnaha fahnana aynu ku tadaburno aynu u fiirsanno aynu dhuuxno si aynu cibaado uga dhaxallo aynu uga kasbanno lannu sida uu leeyahay alcalaama ibnu اlqayim raximah اllah ma min ismi min asmaaءi اllahi tabaaraka wa tacaala ila wayuriثu اlcabda cubuudiyata khaasa magac kasta oo ilaahay magacyadiisa ka midi oo macnihiisa aada fahamto oo aada u fiirsato oo macnaha aa uu tusinaayo aada ku camal fashaa cibaado gaara buu ku dhexashiinaya cibaadada kaaga kordhaysa magac kasta oo ilaahay magacyadiisa ka mida arrinta noocaasi mawduuca waxaan u doortay waa amrun oo gafila canhu kathiiru min annaas bal ghaalibu nnaas waa arrin ay moogan yihiin dadka badankooda xataa dalabatulcilmiga ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa ama qur-aan ha ku soo maraan ama xadiid ha ku soo maraan ama kutubta caqiida ha ku soo maraane daraaseeya waxaa laga yaabaa inay cilmi ahaan u daraaseeyaan inay yidhaahdaan un haada aayaddani waxay tusinaysaa in magacaasi ilaahay magacyadiisa uu ka mid yahay ama sifadaasi inay min sifaat illaahi ay ka mid tahay laakiin aanay halkaa usii dhaafin oo wax camalima ka dhalanaya iyo aathaar maslakiya wax qofka socodkiisa xagga ilaahay uu socdo subxaana wa tacaala kordhiya oo markaa toosiya oo inuu taabagalo ka qeyb qaato taasina waxay ka dhalatay waxa weeyaan cadamu tadabbur fi alaayaati walaxaadiid waliktifaa minha bibacdi dawaahiri alaxkaam inaan loo fiirsan macaanida faraha badan ee aayaadka iyo axaadiidu ay tilmaamayaan oo laga kaaftoomo un axkaamta qaarkoode ka muuqato un in laga qaato intaa lagu dhaafo haddaad qur-aanka u noqoto akharu aayaati اlqur'aan maxaa lagu khatimaa biismin min asmaaءi اllahi tabaaraka wa tacala aw biismeyni min asmaaءi illah aayaadka qur-aanka o dhan waxaa ku jira sife ilaahay uu leeyahay magacyadii ilaahay baa lagu sheegaya weliba khaatimada u fiirso aayaadka axkaamta ka warramaya kuwa طalaaqa ka warramaya iyo kuwa nikaaxa ka warramaya iyo kuwa beyca ka warramaya iyo kuwa jihaadka ka warramaya maxay ku khatimaan ay ku gebagaboobaan biasmaaءi اllahi tabaaraka wa tacaala ma waxaad u malaynaysaa ilaahay asmaadiisa aayaadka xataa axkaamta ka warramaya lagu gebagabeeyey inay yihiinuun kuwo kaafiyada ama qaabka aayaadku ay ay u dhacayaan in lagu ilaalinayo sida gabayga loo ilaaliyo oo waxa weeyaan kelmad loogu dhameeyo gabaygu uu ku toosaayo oo haddii halkaa la dhigi waayo gabaygu uu jabayo saasaad u malaynaysa la laysa alamru haakada arrinku sidaa ma aha magacan ilaahay ee lagu gebagabeeyey aayaddan axkaamta ka warramaysa wuxuu cilaaqo ama xidhiidh la leeyahy xukumka aayadda lagu sheegay waanuu xambaarsan yahay magacaas oo arrintaa la sheegay hadday amar tahay magacani waxa uu faa'iideynayaa amarkaa sidii aada u xaqiijin lahayd waanu kugu dhiiri gelinaya raad noocaasa buu reebaya haddii aayaddu ay ka warramayso arrin laguu diiday oo lagaa xaaraantimiyey oo lagaa mamnuucay magacan ilaahay subxaana wa tacaala ee lagu khatimay waxa uu markaa kuugu kaalmaynaya waxa ilaahay kuu diiday si aad uga fogaan lahayd oo magacaasi ama wuxuu xambaarsanyah takhwiif baqagelin iyo waciid iyo goodi ama xusuusin lagu xusuusinayo ilaahay xaaladaada inuu la socdo oo marnaba ilaahay aanaad ka qarsoomi karin waxa uu kuu diiday haddaad samayso amaba se ilaahay subxaana wa tacaala awood inuu u leeyahay inuu ku ciqaabo oo adduunyada u kugu ciqaabo intaan aakhiraba la gaadhin ama aakhira u kugu ciqaabo maxanaa aathaar iyo raadad noocaasa ayaa magacyadan ilaahay aayaadka lagu khatimaya ay faa'iideynayeen waxaan arkay cid ahlulcilmiga ka mida waa inta aan arkay ee arrintaa hade jeeraale ku baraarujisa can alimaam ibn اlqayim raximah اllahu tacaala culimadeena mutaakhiriintaana asheikh alcalaama alfaqiih maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waad aragteen alcaqiida alwaasitiya markuu sharaxaayo aayaadka shaikhu lislaam uu u deliishaday ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa si looga barto oo loogu sugo iyo sifaatkiisa tilmaamihiisa wanaagsan waxaa had yo jeer alla uu yidhaahdaa alaahaaru almaslakiya alaahaaru almaslakiya muxuu uga jeedaa macnaa raadka aayaddan magacyadan lagu xusay iyo sifaatkan lagu sheegay qofka muslimka ee akhriye macnaheeda fahma ee u fiirsadee doona inuu ku camal falo ay kaga tegeyso iimaankiisa raadka ay ku reebayso camalkiisa raadka ay ku reebayso dhaqankiisa raadka ay ku reebayso walihaada waxaa qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay arbaca maraat afar jeer asmaa llahi subxaana wa tacaala inay yihiin xusna walilaahi alasmaau alxusna fadcuuhu biha asmaa llahi inay tahay alxusna takarara fi lqur'aani alkariim arbaca maraat afar jeer baa qur-aanka lagu sheegay ilaahay wuxuu leeyahay magacyada wanaagga darajadii u sarraysay ka gaadhay oo alxusnaa ma aha waxa weeyaan jamcu xasan waa jamcu waxa weeyaan axsan ilaahay wuxuu leeyahay magacyadaasi ilaahay subxaana wa tacaala ku barya oo rabbi subxaana wa tacaala ku caabuda anagoo kitaab tawxiida u dhigaaya arday muddo wax soo dhiganaysay ayaa waxaan weydiiyey su-aasha yaa inoo sheegaaya ama tusaale inaga siinaya sida ilaahay magacyadiisa aynugu camal fali karno markaasay wada yaabeen ilaahay amar baa lagu camal falaa oo wixii ilaahay uuna faray lala yimaadaa nahyi baa lagu camal falaa wixii ilaahay noo diiday laga dheeraada laakiin sidee magaca ilaahay loogu camal falaya waxaan ku uhi magaca ilaahay assamiic saynu ugu camal fali karnaa magaca ilaahay alcaliim magaca ilaahay ee alraxiim saynu ugu camalaugu camal fali karnaa sida wallahi garan mayno magac baa lagu camal falayaa maantaaba noogu horeysaba amar baa lagu camal falaa iyo nahyi iyo axkaam maqanle laakiin magaca ilaahay sidee loogu camal falaya aayaddan ay noo sheegtay ilahay magacyadiisa sida loogu camal falayo fadcuuhu biha ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisaas bimacnaa ku caabuda waa ducaa halka waxaa looga jeeda alcibaada waxaa ducada soo gudagelaysa ducaau lmas'ala ilaahay magacyadiisa ku barya weeyaan macnuhu oo ilaahay markaad doonaysa inaad wax weydiisataan baryadiinna waxaad ka horaysiisaan inaad magacyadiisa aad sheegtaan waayo mujarad sheegistaad ilaahay magiciisa sheegtay ayaa ammaana magacaa ilaahay in loo sheego ayaaba ammaana yaa araxmaan markaad tidhi ilaahay waad ammaantay subxana wa tacaala adoona wax kalaba u raacin waayo magacan araxmaan ayaaba ammaanaba oo sifatu kamaal ilaahay inuu ku sifaysaya sifo wanaagsan oo dhammaystiran oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog ayaa magacani uu tilmaamaya wakadalika kulu ismin min asmaa illahi tabaaraka wa tacaala walihaada ilaahay marka la baryaayo waxaa mashruuca in ilaahay magacyadiisa lagu baryo fadcuuhu biha oo baryada laga horaysiiyo magac ilaahay magacyadiisa ka mid a weliba sida qur-aanka kariimkaa aynu ka barannay ee in badan ku soo noqnoqotay magacaasi waa inuu munaasib u noqdo waxaad ilaahay weydiisanayso oo adoo ilaahay subxaana wa tacaala naxariis ka doonaya inaad tidhaahid maaha yaa shadiid yaa shadiid alciqaab irxamni ka ciqaabkiisu daran yahayow ii naxariiso ama inaad tidhaahdo yaa muntaqim ama yaa man yantaqim min acdaa'i irxamni magaca iyo ducada waa inay munaasaba ka dhaxayso haddaad ilaahay subxaana wa tacaala aada naxariistiisa doonayso magacyada raxmadda tusinaya ku bari yaa raxmaan irxamni yaa raxiim irxamni haddaad ilaahay subxaana wa tacaala risqi xalaalo ka doonayso magiciisa alrasaaq haddaad ilaahay subxaana wa tacaala u cabanayso oo cadow kaa xoog badan oo ku dhibaateeyey aada uga ashkatoonayso magacyada tusinaya ilaahay qudradiisa subxaana wa tacaala yaa qadiir oo kale ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa magacyada tusinaya magacyadaasi ku bari almuhim taa waxaan uga jeedaa ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa sida loogu caabuday koowaad waxay tahay in lagu baryo baryadana aadaabteeda waxaa ka mida waxaad ilaahay weydiisanayso iyo magacaa aada ku baryaysaa inay xagga macnaha munaasaba ay ka dhaxayso waana aadaabta qur-aanka kariimka aynu ka barannay sida kale ilaahay asmaadiisa loogu camal fali karaa waa in ilaahay asmaadiisa lagu baryo ducaa'a cibaada oo bimacnaa magacyada ilaahay subxaana wa tacaala macaanida ay tusinayaan inta la fahmo loo fiirsado dee qofka xaaladiisa ay wax ka bedesho oo camalkiisa ay ka mid noqoto tusaalayaal fara badan baynu ka bixin doonaa walihaada markuu yihi rasuulkeenu calayh afdal الsalaati watasliim xadiidka ku jira fi صaxiix ina lilahi tiscata wa tisciina isma ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay waxaa u sugan sagaal iyo sagaashan magac macnaa maaha ilaahay magacyadiisu inay sagaal iyo sagaashan qura yihiin magacyada ilaahay waa ka badan yihin sida uuna tusinayo xadiidka uu yihi rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam asأlka bkuli ismi huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabik aw callamtahu axada min khalqik aw istaaharta bihi fi cilmi اlgaybi cindak an tajcala alqur'aan alcadiima rabiica qalbi ila akhiri ducaa ilaahay waxaan kugu baryayaa buri rasuulku calayh الsalaatu wasalaam oo aan waxaan rabo kugu weydiisanayaa magac kasta ood ilaahayow aada isku magacowday oo ilaahay inagu magacyo uma bixin karna khalqigiisu magacyada uma bixiyaan ilaahay subxaana wa tacaala magacuu inoo sheegay inuu magacu yahay unbaynu ugu yeedhi karnaa ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheego oo inoogu waramo magacaasoo aada kitaabka qur-aanka aada ku soo dejiso kitaabka ku xusan kaasi waa ka inagu aynu hayno magacyada ilaahay intaynu ku hayna waa intaa kitaabka ku xusan aayaadka qur-aanka lagu sheegay ama axaadiida rasuulka calayh isalaatu wasalaam lagu sheegay aw callamtahu axada min khalqi waa qeyb labaad oo inagu aynaan hayn ama aada bartay axad khalqigaa ka mida sida ibnulqayim uu leeyahay sida malaa'igtoo kale ilaahay subxaana wa tacaala uu baray kaa miyaynu haynaa inagu magacyada ilahay malaa'igta uu bare qur-aanka aan ku xusnayn ma hayno aw istaaharta bihi fii cilmi lgaybi cindak amaba se cilmigiisa iyo ogaalkiisa aada la gaar tahay oo cidina aanay ogeyn oo khalqiga qeybka ah macnaa ka maqanba oo aanay aanay aanay garanahaynba waa qeyb saddexaad soo maa ka axad min alkhalqi garan maayo waana qeyb ilahay magacyadiisa ka mid a idan waa khalad in la idhaahdo ilaahay magacyadiisa o dhami waa sagaal iyo sagaashan oo ilaahay magacyadiisa waxaa ka mida kuwa aanu qur'aanka iyo axaadiida rasuulka toona aan lagu sheegine cidda uu doonay khalqigiisa ka mida ilaahay uu baray sida malaa'ig oo kale waxaa ka mida kuwa aanu cidnaba barinba oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi laa uxsii hanaa'an calayk ilaahay oo ammaan aan ku ammaano ma koobi karo limaada baan u koobi karin liannahu magacyadii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaani lahaa iyo sifaadkii ayaan dhammaantoodba macluum inoo wada ahayn oo inaan wada garanahayn oo qaarkood qeybka ay ku maqan yihin oo ilaahay u subxaana wa tacaala uu garanaya walihaada muxuu yihi rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam yowma alqiyaama marka uu doono inuu ummadda u shafeeco qaado si garoommada qiyaame dhibaatada badan looga dhaqaajiyo rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam asjudu taxta alcarsh carshiga hoostiisa ayaan ku sujuudaya fayuftaxu calaya yani min almaxaamid maa lam akun aclamuh waxaa lay furayaa yana ammaan ilaahay aan ammaano hore aanan u garanahayn manaa ilaahay subxaana wa tacaala magacyo iyo sifaad uu ku ammaano oo hore aanu u aqoono waxyiga aan loogu sheegin ayaa xaaladdaa loo sheegaya rasuulka caleyh afdal asalaatu watasliim idan sagaal iyo sagaashankan magace xadiidkan lagu sheegay sababta sida goonida loogu sheegay waxay tahay waxay la gaar yihiin sifada ah man axsaaha dakhala aljanna sagaal iyo sagaashankaa magac qofka koobaa jannadu gelaya oo jumladda ah man axsaaha dakhala aljanna waxay sifa u tahay jumlada hore ah ina lilaahi tiscatan wa tisciina isman ee ma aha jumlo madax bannaan ama waxa weeyaan khabar ma ah ayib man axsaaha dakhala aljanna ayaa haddaba muhima in loo fiirsado macnaheeda dadka badankoodu maxay ka fahmeen man axsaaha dakhala aljanna qofka magacyadaa dusha ka qabta sagaal iyo sagaashan magac oo ilaahay magacyadiisa ka mida qofka qayba ee dusha ka qabtaa jannaduu gelaya intaasaa xadiidka dad fara badan ay ka fahmeen walihaada baad arkaysaa iyadoo suuqyadeenna lagu iibinaayo waraaqo ay ku qoran yihiin asmaa magacyo ay ku qoran yihiin min asmaa illaahi tabaaraka wa tacaala oo mararka qaarkoodna dadka qoray maadaama laga yaabo inaanay cilmi badan u lahayn ay ku daraan kuwaan ilaahay asmaadiisa ka mid ahayn oo aanan aayade aanay tilmaamin xadiid saxiixina aanu tilmaamin oo laga yaabo xadiid daciif ama mawduuca in lagu sheegay markaasaa waxaad arkaysaa annaas tara annaasa yatahaafatuun wa yatasaaracuuna ilaa shiraa'i hadihi alawraaq wa xifdi hadihi alasmaa almaktuuba fiiha dadkoo waxaad arkaysaa u degdegaayo oo u kala dheeraynaya magacyada ilaahay subxaana wa tacaala ee ku qoran waraaqahaas waraaqahaas soo iibsanaya oo dusha ka qabanaya oo qaar kale intaa waaba sii dhaafaano barakaa bay ka raadiyeen magacaas oo waxaa laga inay gawaadhidooda ka laalaadiyaan si ay u xifdiyaan maahae baraka ayay ka aaminsan yihin in gaadhiga magacyada ilaahay ay ka laalaadaan in waxa weeyaan dhibaatooyinka uu ka badbaadayo isha iyo waxyaabahaas waa bimathaabati atamiima waa qardhaas oo kale ayay gaadhiga uga dhigaan qaar guryahay waxa weeyaan ka laalaadiyaan qaar quruxahaan baabay guryahooda uga lulaan way ku sharaxdaan dadka qaarkoodna khuraafaad baabay taasi la sii gashayba waxa ay sameeyaan inay ilaahay magacyadiisii subxaana wa tacaala ay qaybqaybiyeen oo magac walba ay yidhaahdeen wax gooniya buu ka dawayi waxtar gooniya buu leeyihi mar baan arkay kutayib yar oo lagu iibinaya magaalada hargeysa waxaa ku qoran weliba waa af soomaali waxaa ku qoran yana magac walba iyo waxtarkiisa gabadho hadday gabno noqoto oo ilmaheedii ay caano ku filan u weydo naasaheeda ay uga weydo magacaasuna ku celcelisa buu leeyahy magacaasaa caanaha badinaya caanaha gabadha hadday fooshu ku adkaato kaasuna ku celceliso yani min ayna lahu aladiina jacaluu qur'aana cidiin ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisu sidaa u qeybqeybiyey markaasaa muddo kadibna waxaan arkay ashadda min hada mid taa kaba sii daran oo jaamacadda hargeysaana u dhex jooga ayaa ardayda jaamacadda qaar ka mida waxay keeneen waraaqo ay leeyihin nin dictoora oo masriya ayaa soo saaray ninkaasi wuxuu leeyahy cilmi baadhis baan ku sameeyey ilaahay magacyadiisa cilmi baadhistu ma aha inuu aayaadka u noqday uu ururiyey oo macaanida ay ilaahay magacyadaas magacyadiisaasi leeyihiin waxa weeyaan iyo sharaxooda kutubta cilmiga uu ka baadhay laakiin cilmi baadhis xagga dhakhtarnimadaa baan ku sameeyey buu leeyihi waayo waa sidee waxa weeyaan hadduu haddii dhiig kar uu ku hayo magacaasaa ka dawaa dhiig karka oo shaybaadh baan sameeyey ilaahay magacidiisu aan shaybaadh geliyey haddii waxa weeyaan maradu sukar hadday sokori ku haysana magacaasaa ka dawaa hadduu xanuunka hadduu gaastari ku hayo kaasaa ka dawaa hada iftiraac calى اllah waa been abuura ilahay subxana wa tacala lagu been abuurta ilahay baa hi waan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm ina الsamca wاlbasra wاlfuhaad kulu ulaa'ika kana canhu mas-uula laa shaka ilahay magacyadiisa subxaana wa tacaala inay yihiin ruqya qofka marka lagu tufo ilaahay hadduu dawo u geliyo uu ku bogsanayo oo aayaadka qur-aanka iyo ilaahay subxana wa tacaala magacyadiisa iyo ducooyinka waalidka soo arooray qofka xanuunsanaya haddii lagu tufo dee ruqyada sharcigaabay ka mid yihin laakiin qaybqaybinta la qaybqaybin ee la leeyahy magacaasiba xanuunkaasu ka dawayey taas waa been abuurad ilaahay lagu been abuurad ilaahayna ma sheegin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu sheegin waxaan uga jeedaa man axsaaha dakhala aljanna intaasi ama tusaalayaashaasi aanu tilmaanay ayaa dadka badankoodu ay ka fahmeen laakiin intaa waa ka macno ballaarhanta ixsaau asmaa illaahi tabaaraka wa tacaala lahu halaathatu macaani ilaahay magacyadiisa koobistaa haddii la koobo sagaal iyo sagaashan ka mida jannada lagu gelaya saddex macnay leedahay sida uu sheegay alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa badaa'ic lfawaa'id macnaha koowaad waxa weeyaan waa xifdu alfaadiha taa dadku waa fahamsayin waa in sagaal iyo sagaashan kaa magac dusha laga qabto qofku uu qaybo oo dusha uu ka akhriyi karo taasoo qura ayaa dadka badankoodu ay ka fahmeen tan labaad waa maxay waa macrifatu macaaniiha waa in la garto macaanida ay tusinaysa ilaahay magacyadiisu wa madluulaatiha iyo waxyaabaha ay daliil u tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisu la mid maaha magacyada khalqiga badankoodu ay leeyihiin ee wax macnoo uu tusinaya aanay jirin inuu ciddaa calaamad u noqdo mooyaane iminka marka la idhahdo gidaar waa magac soo ma ama la idhaahdo waxa weeyaan tusaale ahaan dhul ama samaa ama cadceed ama dayax waa magacyo calaamadun bay u yihiin shayga ay magaca u yihin lakiin wax macno ay tusinayaan ma jirto ilahay magacyadiisu saasoo kale maaha maaha kuwa ilaahay calaamad oo lagu garta un intaasoo qura maaha ilaahay magacyadiisu waxay leeyihiin macaani macno ayay leeyihin magac kastaa macnuu leeyihin weliba magac magac la macnaahi ma jiro dhinac walba iskaga mid yihiin walikulli ismin min asmaa illahi subxana wa tacaala macnan yakhtasu bih macna uu la gaar yahay buu leyahy magac kastoo ilahay magacyadiisa ka mid yihi asmaa llahi subxaana wa tacaala tatadaman sifaati sifaati kamaal ilaahay asmaadiisu waxay koobsanaysaa sifaat iyo tilmaamo wanaagsan oo dhammaystiran oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog oo ilaahay subxana wa tacaala uu leeyahy maa min ismin min asmaa illah ila wayadulu calaa sifati min sifaat illah oo haddaad tira alcaliim waa magac ilaahay leeyahy soo maa wuxuuna tusinaya ilaahay inuu cilmi ku sifaysan yihi asamiic ilaahay inuu wax walba maqlo albasiir wax walba ilaahay inuu arko alraxiim ilaahay subxaana wa tacaala inuu khalqigiisa u naxariisto wahaakada kuwaasi waa tusaalayaalun uga qiyaas qaado marka ixsaau asmaa illaah koobista ilaahay magacyadiisa jannada lagu gelaya waxaa ka mid a in macaanideeda la barto taana dadka badankoodu waa moogan yihiin bal waxaa laga yaabaa ilaahay magacyadiisu inay macno leeyihiin dadka in badan inaanay warba u hayninba walihaada waa in xil la yska saaro barashada macaanida ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisu ay leedahay waxaanaynu odhan karnaa waa afdal alculuum cilmi la barto waa cilmiga u fadli badan in ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa la barto haddaad tiraa towxiid اlcibaada miyaanu ka fadli badnayn waxaynu leenahay yani towxiid اlcibaada ilaahay magacyadiisa iyo dee sifaadkiisa waa ku jira oo magaca allah soo ilaahay magacyadiisa ka mid ma sifat اluluhiya inuu ilaahay cibaado xaq u leeyahayna soo macnihiisu maaha marka ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa haddaad barato inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay baa ka mida waxyaabaha aad ka baranaysa iyo towxiidka keliyeynta ilaahay subxana wa tacala cibaadada lagu keliyeeyo ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa waxaa laga baran karaa macaanida ay leeyihin kutubu tafsiir baa laga baran karaa waxaa laga baran karaa kutubta lagu sharaxay macaanida ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisu ay leedahay ee lagu faahfaahiyey ayaa laga baran karaa arinta saddexaad man axsaaha dakhala aljanna soos gelaysaa waxay tahay alcamalu bimuqtadaah waana taynu u soconnaba waa in lagu camal falo markaad macnihii garatid waa in lagu camal falo macnaha dee magacani uu tusinayo waa inaad ku camal feshid walihaada taasi waxay noo muujinaysaa ahamiyadda ay leedahay ilaahay magacyadiisa macnahooda in la barto waayo sidaad ugu camal fali doontaa magacan sidaad cubuudiyo addoonnimo ad ilaahay addoon u tahay sidaad uga kor kororsan doonta sideebaad iimaan uga kororsan doonta sideebaad cibaado uga kororsan doonta sideebaa magacani uu uga qeyb qaadan karaa yani toosnaantaada istiqaamataka cala ariiq haddaanad macnihiisa baanad garanahayn oo wax allaale wuxuu tusinaayaba aanad laba soconba marka muxaadaradeennu waxa ay ku dhisan tahay ama ay insha allahu tacaala tusaalayaal kooban ka bixinaysaa macnaha saddexaad oo ah man axsaaha dakhala aljanna man axsaaha dakhala aljana macnaha saddexaad ay leedahay oo ah yani alcamalu bimuqtadaah ilaahay magiciisani macnaha uu tusinayo in lagu camal falo ilaa saddexdaa arrimood qofku uu xaqiijiyana sagaal iyo sagaashan magaco ilaahay magacyadiisa ka mida oo dusha uu ka qabtay uun yacanaa janno ku geli maayo laakiin saddexdaa marka addoonku uu xaqiijiyo inuu magacyada ilaahay sagaal iyo sagaashan ka mida dusha uu ka qabto macaanideedana uu fahmo isla markaa magac kasta macnaha uu tusinayana uu ku camal falo markaasaa abaalmarintani ay imanaysaa dakhala aljanna laakiin maaha mujarad yanaa jannadu shay sahlan maaha mujarad intaad warqad ka soo iibsatay suuqa sagaal iyo sagaashan magaco ilahay magacyadiisa ka mid yihiin ay ku qoran yihin sagaal iyo sagaashan ilaahay magacyadiisa ka mid ay ku qoran yihin dusha haddaad ka qabato khalaas jannadaad gelaysa arrintu maha saa uma fududa arrintu man axsaaha macnaheedu waa diintii oo dhanoo lagu camal falo wey magacyadoo dusha laga qabto macaanidoodii oo la barto diintoo dhammina ilaa macaani asmaa ilaahi bay unoqonaysa ilaahay magacyadiisa macaanideeda u noqonaysa in ilaahay magacyadiisu macaaniday tusinayaan iyo waxa ay keensanayaan ee ka dhalanaya lagu camal falo waaba diintii oo dhanba wax ka baxaya maba jiraba idan macnaheedu man axsaaha dakhala aljanna macnaheedu waxa weeyaan waa istiqaama taama waa qofkii oo la yimi waa qofkii oo cilmi iyo camal isku darsada weeye kaasaas ayaa abaalmarintaa dakhala aljanna helaya ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa qaabka loogu camal fali karo ee addoonku cibaado uuga kororsan karo iyo iimaan iyo toosnaan ayaynu insha allahu tacaala ka bixin kar ka bixin doonaa tusaalooyin kooban waayo haddaynu isku dayno inaynu magac kastoo ilaahay magacihiisa ka mida intaynu sheegno cibaadada laga faa'iidaysan karo iyo camala ka dhalan karaa waxa weeyaan aynu sheegnaynu sharaxno kama bixi karno oo ilaahay magacidiisu waa farabadaye magac kastoo ilaahay magacidiisa ka midiina macnuu leeyi axkaam baa ka dhalanaysa cibaado gaara buu qofkani ka faa'iidaysanaya qofkani sidaasoo kale iimaanbaa uga kordhaya istiqaama uga kordhaysa laakiin bal si ay noogu noqdaan miftaax lilbaab fure albaabkan aynu ku furanno khayrka ilaahay magacidiisa ku jira bal tusaalayaal kooban baan insha allahu tacala aan ka bixinaya addoonku markuu ogaado ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay annaaficu daar almucطi اlmaanic inuu ilaahay yahay ka waxtar iyo waxyeelaba iska leh waxna tara waxyeelana geysan kara ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay ka waxna bixiya waxna manciya waxaad hesho ilaahay baa ku siiyey waxa aad weydana ilaahay baan kuu fasixin oon ku ogolaan markuu ogaado ilaahay inuu yahay alkhaaliq alraasiq almuxyi almumiit asmaada iyo sifaadka addoonku markuu ka war helo ee si fiican macaanideeda uu u fahmo ee uu u dhuuxo uguna fiirsado oo uu isku dayo inuu camal ka kororsado hamaraadkiiyo midhaha uu ka helaya waxaa ka mid a taxqiiqu tawxiidi lilahi tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay subxaana wa tacaala keliyeyntiisa uu xaqiijiyo oo aanu cid kale waxtar iyo waxyeello toona aanu bidin inuu noqdo mid ilaahw qura ka baqanaya oo khalqiga aan ka baqanahayn yuhmiru lahu hada cubuudiyat atawakul cala allahi tabaaraka wa tacaala markaad ogaato ilaahay waxtar iyo waxyeellaba inuu hayo ka wax bixiyo waxna manciyo inuu yahay ka raasiqa inuu yahay ka waxna dilo waxna nooleeyo inuu yahay waxaa taa ka kororsanaysaa cubuudiyat atawakul inaad ilaahay subxaana wa tacaala si dhaba aada u tala saarato oad ilaahay ku kalsoonaato subxaana wa tacaala oad arrinkaaga aada u dhiibato adoo asbaabtii ilaahay subxaanaه wa tacaala arrintaa u yeela sharciguna u ogola adoo la imanaya walihaada bal u fiirso tawakulka iyo ilaahay magacyadiisa sida qur-aanku had iyo jeer halo uu isugu xidho watawakal calى alxayi اladii laa yamuut tawakulkii halkan maxaa lagu xidhay ism اllahi alxayi baa lagu xidhay magaca ilaahay ah alxayu inuu ilaahay yahay oo sifat اlxayaat inuu ilaahay alxayaaة اlkaamila nolol waxa weyaan dhamaystiran oo yana cadamna aanu ka horeyn jiritaan la-aan aanu ka horeyn dhammaanshana aanu ka daba imanahayne daa'ima inuu ilaahay ku sifaysan yahay taasaa lagu xidhay tawakulkii walihaada magaca ilaahay ee alxayu cibaadooyinka aad ka kororsan karto waxaa ka mida cibaadad ka kororsan karto altawakulu cala allah bal mar kale u fiirso tawakulkii oo lagu xidhay laba magac oo kale watawakal cala alcasiizi araxiim alcasiizi araxiima in layska sheegay baad moodaysa la waa inaad fahamto tawakulka cibaadada tawakulkee lagu amray in labadan magac ee alcasiiz alraxiim inay xidhiir la leeyihiin oo idaa calimta ana allaha casiiz wa ana allaha raxiim ahmara laka dalika cubuudiyata atawakuli cala allahi rabi اlcaalamiin wahiqati bih markaad ogaato ee aad fahamto ee aada u fiirsato inuu ilaahay yahay casiiz raxiima oo casiiz macnaheedu waa maxay ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay mid la awood dhamaystiran oo cidina aanay ka qaalib noqon karin sifaatu naqsiga iyo ceebta o dhanna ka fog awooddiisu ay dhamaystiran tahay alraxiimna khalqigiisa mid u naxariisto raxmaddiisu ay soo gaadho labadaa marka laysu geeyo oo ah ilaahay quwadiisa subxaana wa tacaala iyo raxmaddiisa labadaa ilaahay inuu ku sifaysaye markaad ogaato cid kaleba maada isku hadlaynayaba ilaahay baa awood iyo raxmad ba isku darsaday ilahay unbaad isku hadlaynaya subxaana wa tacaala waa tala saaranaysa waa tusaale addoonku markuu ogaado ilaahay inuu yahay samiic mid dhawaaq kasta maqlaaya mid fog iyo mid dhow mid hoos loo dhigo iyo mid kor loo qaado ilaahay inuu yahay basiir wax walba mid arkaaya waxba aanay ka qarsoonayn inuu yahay caliim bikuli shay saa qur-aan kusoo noqnoqotay shay walba mid og wax allaale wax ka qarsoonay aanay jirin mihqaalu dara aanay ka qarsoonayn wa anahu yaclamu sira wa akhfa ilaahay subxaana wa tacaala wuu og yahay waxa sirtee si hoose la ysugu sheego iyo waxaa kaba sii qarsooni badanba oo waxa addoonku qalbigiisa u ku hayo ilahay de waa caliimu bidaati suduur ilaahay inuu yahay yana yaclam khaainata lacyun wama tukfi suduur arrintaa waxaa ka dhalanaysa yana midho aada u qiimo badan cibaadaad fara badan buu addoonku ka kasban karaa ay u horeyso hamarat lmuraaqaba inuu noqdo mid mar walba ilaahay subxaana wa tacaala xusuusanoo ilaahay iska dhowraya oo mar allaale iyo marka naftu ay ugu sheekayso inuu wax xun ku hadlo manaa hadallada xun way fara badan yihin soo maaha dhammaantood ba isku soo duuduub marka naftiisu ay ugu sheekayso amaba se waxa weeyaan uu ku hamiyo waxun inuu ku hadlo muxuu xusuusanaya ana allaha samiic ilaahay baa imaqlaya buu odhanaya ma ilaah oo imaqlaaya ayaan waxaa ku hadla hadihi hiy almuraaqaba mar allaale iyo marka naftiisu ay ugu sheekayso waxun inuu sameeyo wuxuu xusuusanayaa ism allahi albasiir ilahay inuu arkayo ism ullahi alcaliim xataa hadduu qalbigiisa go-aamo xun inuu ka gaadho uu doono oo ilaahay ka cadhaysiinaya wuxuu xusuusanaya ana allaha caliimu bidaati suduur ilaahay cilmigiisu inuu xataa daahirkiisa iyo intiisa muuqato u dhaafay oo baatinkiisa iyo intiisa qarsoon waxa weeyaan u dhaadhacay deetana hamaratu lmuraaqaba midhahaasi hamaratu lmuraaqaba ayaa garashada magacyada ilaahay iyo fahamka macaanidooda iyo ku camalfalkooda waxa weeyaan laga faaidaysanaya oo alcaliim haddaad doonto inaad ku camalfasho iyo samiic iyo basiir raaqib rabbaka subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi waa ka isku xidhay ismu ullahi araqiib iyo ataqwa bal u fiirsa aayadda u horeysa suuratu nisa yaa ayuha annaasu itaquu rabakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wkhalaqa minha zawjaha wbaha minhuma rijaala kahiira wnisaءa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيب سو إلهي مقعيسة كميد ما آيادا سو لقو مقب القبين آيادا محادتك لغفر التقوى إذن اسم الله الرقيب مدها كدلنا يوحى كميدا ثمرة إيش التقوى مركاد إلهي سبحانه وتعالى أدوغاته inuu xaaladaada mar walba la socdo oo xogogaal uu yihi waanay waxba kaga qarsoonayn mid ilaahay ka baqdaad noqonaysaa isdhowra tacmalu biطaacat اllahi calىa nuuri min allah wa tatruku macصiyaة اllahi calىa nuuri min allahi subxaana wa taعaalى carabkaad ilaalinaysa markaad ogaato ilaahay subxaana wa taعala inuu yahay samiic jawaarixdaad ilaalinaysaa markaad naftaada u sheegto ilaahay inuu yahay basiir caliim qalbigaagaad ilaalinaysaa khaطaraat اlqalb ood ka ilaalinaysaa can kuli ma yuskit illah wax kastoo ilaahay ka cadhaysiinaya walaa yardaa oo aanu raalli ka ahayn markaad ogaato ilaahay inuu yahay caliimu bidati suduur waxay noqonaysaa jawaarixuka qalbuka wa lisaanuka wa jawaarixuka mutacaliqa bima yuxibuhu اllah wayardaa mid ku xidhan oo ka laalaada oo ku dhegan waxa ilaahay subxana watacala uu jecel yahay ee rabbi subxaana watacaala raalli uu ka yahay walihada bal u fiirsa qur-aanka alam yaclam biana allaha yara ha xumaanta maxaa u geeyey miyaanu ogeyn ilaahay inuu arkayo hadduu ahaa laa mid og oo garanaya ilahay inuu arkayo oo xusuusan taasi qalbigiisa xaadir ay ku tahay xumaanta mamuu sameeyeenba laakiin xumaantani maxay ka dhalatay wuxuu khaflad kaga sugan yahay yani ru'yat allahi lahu aragtida ilahay u arkayu khaflad kaga sugay wاtaquu اllah in allaha samiicu caliim taqwada iyo ism اllahi samiic wاlcaliim se loo xidhiidhiye ma aragta bimacnaa wاtaquu اllah taqwada maxaa lagu gaari karaa an taclama ana allaha samiicu caliim inaad ogaato ilahay inuu ku maqlaayo uu ku og yahayna xaaladaada aanay ka qarsooneyn marka ism اllahi samiic iyo alcaliim hamarada iyo midhaha laga helayo aayaddu ay tilmaamtay waa maxay wa hamaraة الtaqwى اcmaluu ma shiئtum inahu bima tacmaluuna basiir waxaad doontaan sameeya baa layihi waxaad samaynaysaan ilaahay waa arkayaaye wاclamuu ana اllaha yaclamu ma fii anfusikum faاxdaruuh bal u fiirsada qur'aanka tadabaru اqur'an ya ikhwaan magacyadan ilaahay subxaana wa tacaala iyo sifaatkan ilaahay ee axkaamta lala xidhiidhinayo iyo khitaabka ilaahiga ilaahay addoomihiisa ula hadlaya macnaa aada u xeel dheer bay xambaarsan tahay oo loo baahanya in aada loogu fiirsado ibnu rajab caalimka la idhaahdaa risaalada uu ku sharaxay kelimatu likhlaas oo ah kelimatu tawxiid wuxuu sheegayaa qadiyad ama dhacdo aada iyo aada u layaab badan oo arrintaa aynu sheegnay tusaale waaqiciya oo la arko la taaban karo waxa weeyaan u ah nin baa gabadh ka doonay xumaan weliba goortu waa habeen waana labadooda qura markaasaa gabadhii wuxuu ku uhi si uu ugu bushaareeyo oo yaana xumaantan inay bixuriya ku samayn karaan uu ugu warramo wuxuu yidhi maa yaraana ila alkawaakib xidigaha mooyaane cid kale caawaynama aragta buui waxaynu doonnaynu samayn karnaa sidaynu doonnaynu waxa weeyaan u tasarufi karna inu dhaqmi karnaa markaasaa gabadhaasi waxay tidhi fa ayna mukawkibuhaa xidiguhu haddayna arkaan xidigaha allihii abuuray me isagu miyaanayna arag gabadhaa xumaanta maxaa ka celiyey xusuusnaanta ay xusuusnayd inuu ilaahay subxaana wa tacaala meel kastoo ay joogtaba uu arko oo xaaladeeda uu la socdo iimaanuha biismi illaahi albasiir wa iimaanuha برؤية اللahi سuبحaaنه وتaعaaلى أثmر لha hذiه الطاaعة وa طاaعة المراaqبة وترك المعصية مiن أجل اللah خوفا miن اللh miن اللaه rumaysnaantay rumaysnayd ilahay inuu yahay baصيir rumaysnaantay rumaysnayd ilaahay سubحaanه وataعaaلى صiفaatkiisa inay ka mid tahay inuu arko adoomihiisa الadي yarاaka حيiنa تقوم وتqلبka في الساaجiديiن xaalad kastoo aad ku jirto ilahay waa ku arka iimaanka iyo caqiidada noocaasi waxa ay u faa'iidaysay midhaha aadka u qiimaha badan oo ah macsiyadaa ay la goonida noqotay inay ilaahay subxana wa tacaala daraaddii ay uga tagtay addoonku markuu ogaado ee uu barto ee uu fahmo ee uu fiirsado ilaahay inuu yahay hani kariim ah deeqsi ah oo sifaadka sifaat اlkhayr wاlkamaal cid walba kaga sareeya ilaahay inuu yahay raxiim waasic اlixsaan samafalkiisu aada uu u ballaadhan yihi oo ilaahay isagoo kaniyo addoomahaan u baahnayn ayuu haddana u naxariisanaya oo u samafalaya oo dhibaatada uu ka dulqaadaya ilaahay sifaadkiisa iyo magacyadiisa addoonku markuu barto cibaado qalbiya cibaado xagga qalbiga ah oo cibaadaad fara badan oo xagga carabka iyo xubnihiina ay ka xubnahayna ay ka farcamayaan ayuu ka faa'iidaya wa hamaratu hamaratu dalika wa quwat الrajaa markaad ogaalato ilaahay inuu yahay hani waayo qofka haddii aad haddaad cid ku og tahay faqri iyo baahi oo aad aada wuxu doonato rajo badan kama qabtid inuu wax ku siiyo lanna faaqida shay laa yucطii lakiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaad og tahay inuu yahay hani laa yucjizuhu shay wuxuu bixiyaa aani mulkigiisa waxba ka nuqsaamin ahayn waxaad og tahay ilahay inuu yahay kariim oo aanu bakiil ahayn qofkaad og tahay inuu yahay hani maalqabeena laakiin bakayla waxba weydiisan maysa haddaad wax weydiisato naf ay kuu geysana rajo badan kama qabtid inaad ka heshid waxa aad aada weydiisanaysid lakiin ilaahay subxana wa tacaala waa kariim ilaahay subxaana wa tacaala waa raxiim dadka qaar baa jira kuramaah laakiin sifatu raxma ay ku yar tahay waa waasicu lixsaan waa mid ixsaankiisa uu ballaaran yihi markaad ogaato ilaahay sifaadka inuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala rajo badan ayaad ka qabaysaa fadligiisa fi اdunya wاlaakhira alrajana waa min maqaamaati اlcubuudiya cibaadada iyo ilaahay addoon dhaba in loo noqdo maqaamaadkeeda iyo darajaadkeeda ayay ka mid tahay bal waa kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay mansilatu esh alrajaa rajaaga markaa la ammaanayaana maaha macnaheedu inuu qofku isagoo ilaahay xuquuqdiisii dayacaya ilaahay wuxuu u diideyna samaynaaya inuu haddana ilaahay fadligiisa uu iska rajeeyo الرجاء المحمود هو الذي يورث العبد طلب mا يرجو waa ka adoonka dhaxashiiya wuxuu rajaynaya de inuu raadiyo oo baadi doono ilahay waxaad doonaysaa fadligiisa ixsaankiisa janadiisa raalli aanshadiisa soo ma rajadaadaasi goormay noqonaysaa mid fiican oo lamahadiyo la amaano markaad dee baadi doonto asbaabtii aad ku heli lahayd wanaagyada aad rajaynayso aada la timaadid marka rajaagii maxaa ka dhalanaya qofku magacyada ilaah iyo sifaadkiisa uu ka faa'iidey dee waxaa ka dhalanaya cibaadaadkii wanaagsanaa o dhan inuu sameeyo alab yani jamiic alkhayraat alatii tuahi tu'ahiluhu lima yarju wاlharab min sakhaط اllahi subxana wa tacaala ilahay waxaa ka cadhaysiinayana inuu ka cararo walihada ilahay muxuu uhi ya ayuha الnaasu antum alfuqaraau ilى اllah والlah huwa الغaniy الxamid والlah huwa الغaniy الxamid addoonku markuu ogaado ilaahay cadligiisa wmaa rabuka bظalaami lilcabiid ilahay ظaalim maaha waa cadl markuu ogaado ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ka argoosto cidda cadow u noqoto markuu ogaado inay sifaatka ilahay ka mid tahay sifaة الغaضب inuu hadallada qaarkood ilaahay ka cadhoodo iyo ficilada qaarkood wa kadalika markuu ogaado cuquubat allah ilaahay ciqaabkii uu siduu u daran yahay yaani shadiid lciqaab ilaahay inuu yahay sida qur-aanka ku soo noqnoqotay ahmara lahu dalika alkhashya walkhawf walxadar walbucd cama yuskhitu raba subxaana wa tacaala fayakunu sababa ligadabih midhaha taa ka dhalanaya waxay noqonaysaa inuu ilaahay ka baqdo subxaana wa tacaala baqihiisu aada uu farabato baqaha marka addoonku uu ku ammaanan yahayna waa ka sababu noqda inuu ka cararo dee ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa uu ka baqanayo waxaa arrintaas sabab ugu noqonaysaa addoonku inuu ka digtoonaado oo uu ka fogaado u ka dheeraado wax kastoo ilaahay ka cadhaysiinaya si aanu ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu cadhoon walihaada ilaahay muxuu uhi wattaqu اllah waclamuu ana allaha shadiid اlciqaab ilaahay ka baqda oo wuxuu idin faray la yimaada wuxuu idiin diidayna ka dheeraada ogaadana ilaahay inuu yahay shadiid اlciqaab ogaanshahaad ogaato ilaahay inuu yahay shadiid اlciqaab tuurihuka taqwa اllahi tabaaraka wa tacala waxay ku dhex cashiiraysaa inaad ilaahay ka baqato oo ilaahay wuxuu ku faray inaad la timaado wuxuu kuu diiday inaad ka dheeraato walihaada baa labada la xidhiidhiyey wاtaquu اllaha wاclamuu ana allaha shadiid اlciqaab wاtaquu اllaha wاclamuu anakum ilayhi tuxsharuun ilaahay xaggiisa dadka loo ururinaayo iyo taqwadii baa la xidhiidhiyey waayo markaad ogaato anaka taquumu beyna yaday illah ilahay inaad hor istaagayso wa ana allaha cadlun subxaanaه wa tacaala ilaahayna inuu addoomihiisa garsoor xaqa u garsooraya yowma alqiyaama taasi maxay ku dhexashiiraysaa ataqwa inaanad ilahay xaqiisa meel kaga dhicin xuquuqda addoomahan inaad iska ilaaliso dulmigana aad iska ilaaliso lanna waxaad yaqiinsantaad xusuusan tahay anaka tuxsharu ilى اllah in xagga ilaahay lagu ururin doono wakadalika ilahay wuxuu yihi fain zalaltum min bacdi ma jaءatkm اlbayinaat faاclamuu ana اllaha caziiz xakiim addoonku markuu ogaado ilahay cadamadiisa weynidiisa ilahy wahuwa اlcaliy اlcaظiim ilahay magaciisa waxaa kamid ah alcaظiim sifaatkiisana waxa kamid sifat اlcaظma ilahay sarayntiisa o ilahay sifaat magaciisa waxaa ka mid ah alcaliyu alaclى almutacaal sifaatka ilahayna waxaa ka mid a sifaة اlculuw oo daatan ilaahay khalqigiisa waa ka sareeya sifa ahaana ilaahay waa uga sareeya oo sifaatka ilahay sifaatka khalqigiisa waa ka sareeya addoonku markuu ogaado sifaatkaa iyo magacyadaa ahmara lahu dalika cubuudiyaة اlkhuduuc w اlاstikaana وأbcadahu can الاstikbaar wالtacaadum midhaha taa ka dhalanaya ilaahay inuu weyn yahay oo ilaahay uu kaa sareeyo markaaad ogaato ee aad taa u fiirsato ad isku daydo inaad ku camal fasho hamarada iyo midhaha ka dhalanaya waa inaad ilaahay isu dulayso khaadic lilahi aad noqoto xaqa inaad iska weyneysin marka lagu sheego aada aqbasho markaad ogaato aad ku camal fasho kibirka waxa la idhaahdo ayaa arrintaasi ay kaa fogeynaysaa walihaadaba ilaahay subxaana wa tacaala xaqa aqbalitaankiisa addoomaha markuu faraayo weliba towxiidka iyo magaca ilaahay ee alcaliy iyo magaca ilahay alkabiir ayuu ilaahay xidhiidhiyey dalika biana allah huwa alxaq wa ana ma yadcuuna min duuni huwa albaaطil wa ana allaha huwa alcaliy اlkabiir maxaa alcaliy اlkabiir aayaddan towxiidka ka hadlaysa ee baadilnimada shirkiga tilmaamaysa maxaa loogu gebagabeeyey yacanaa markaad ogaato ilahay inuu ya alcaliyu alkabiir ilahay waad isu duleynaysa waad isu dhuldhigaysaa waad u khuduucaysaa waad u hogaansamaysaa warkiisaad aqbalaysaa amarkiisaad u hogaansamaysaa wuxuu kuu diidayaad ka dheeraanaysaa addoonku markuu ogaado sifaatulkamaalka ilaahay uu leeyahay guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala quruxdiisa ee rasuulku wuxu uhi ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal midhaha taa uu ka faa'iidayay uu ka goosanaya waa maxay yuxib اllaha subxaanaه wa tacaala ilahay buu jeclaanaya wa yuxibu liqaaءa اllah ilahay la kulankiisuu jeclaanaya waman axaba اllah wa axaba liqaaءa اllah qofka ilaahay jeclaada ilahay la kulankiisana jeclaada axaba muraad اllahi subxaanaه wa tacaala waxa ilaahay uu ka doonayo sharcan ilaahay uu ka doonayna wuu jeclaanaya wtakunu maxabathu daa'ira maca maxabat اllah jacaylkiisu ilahay jacaylkiisu la soconi waxa ilahay u jecel yahay ayuu jeclaanaya waxa ilahay u necab yahayna wuu necbaanaya taa addoonka wuxuu noqonayaa mid jecel khayr iyo wanaag oo dhan xumaan iyo shar oo dhanna mid necab buu noqonaya addoonkii bal khayrka ka dhalanaya ka waran inaad ogaato ilaahay inuu yahay jamiil intaasoo khayra baa ka dhalanaysa ilaahay subxaana wa tacaala mobilada qaar ba furan baan filaya moobilada furan halaynaga xidha barak اllah mobil in waxa lagu duubaa sideedaba ma fiicna haddii lagu duubayana waa in lasoo xidho ayib ilaahay subxaana wa tacaala markaad ogaato inuu yahay raxiim tawaab cafuw xayiyu sitiir yujiibu ducaa asmaada iyo sifaadka markaad ogaato midhaha ka dhalanaya waxaa ka mid a inaad ilaahay naxariistiisa aanaad ka quusan iyo dembi dhaafkiisa oo yasiga iyo qunuudka quusashada waxa la idhaahdo ayay dawo kaaga noqonayaan magacyada sifaadkaas waxaa ka mid a midhaha ka dhalanaya an tatuuba ilى اllah ila waxaad ogaata ilahay inuu yahay tawaab magaca ilaahay a tawaab haddaad macnihiisa fahamtaad u fiirsato qaabkaad ugu camal fali kartaa waa an tatuuba ilى اllah waa inaad ilahay u toobad keento magaca ilaahay alghafaar baa la mida alcafow quusan maysid ilahay baad usoo noqonaysa subxana wa tacala oad u toobad keenaysa midhaha ka dhalanaya waxaa ka mid a markaad ogaato ism اllahi الraxmaan ama alraxiim an allaha yarxam in adiguna khalqiga aad u naxariisato irxamu man fi اlardi yarxamukum man fi الsamaa oo صifaة الraxma ilahay subxana wa tacala aad ka barato markaad ogaato ilahay inuu yahay cafuwun ghafuur mid addoomaha cafiya dembiyada u dhaafa aan ku ceebeen aan ku fadaxdeen o astura adiga laftaadu sifadaasaad naftaada ka doondoonaysa oo khaladka lagaa galo waad cafiyeysaa oo qofkii waad asturaysaa walihaada ba ilaahi subxana wa tacaala uu yihi qisadii xaadiثat ifki ama dhacdadii ifkiga abubakr marka uu la hadlayey walyacfu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum labada sida la ysugu xidhay baleeg sida adigu u jeceshay ilaahay inuu kuu dembi dhaafo khaladkaad gasho aanu kuugu qaban aanu kuugu ciqaabin oo aanu kuu fadeexadayn adiguna addoomaa ilaahay saasoo kale ka yeel marka ilaahay sifaadkiisa guud ahaan isku wada daro manaa sifaadkaa wanaagsane ilaahay uu leeyahay markaad barato waxaad isku dayeysaa inaad sifaadkaa inta adiga kaaga habboon ee aad makhluuq ahaan ama addoon ahaan aad gaari karto inaad adiguna waxa weyaan aad ka yeelato ilaahay baad baryaysaa subxaana wa tacaala oo su-aasha ayaad farabadinaysaa baryada ilaahay la baryaana waa cibaadooyinka kuwo u waaweyn markaad ogaato waa tusaale u dambeeye ilaahay awooddiisa dhamayska tiran calaa kuli shayin qadiirun iyo sulطaana qahra cid walba inuu muquuniyo ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa marka aad ogaato waxay taasi kaa hor istaagaysaa dulmiga cidna dulmiyi maysid naftaadana waad yaraysanaysaayoo isla weynaan maysid oo naftaada ayaad xaqiraysaa qof mutawaadica baad noqonaysaa walihaada bal u fiirso sida muslim saxiixiisa uu ku warinayo wuxuu ku soo baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya oo addoon uu lahaa garaacaya markaasaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam allahu aqdaru calayka minka bi haada awoodda ilaahay uu u leeyahay adiga inuu dhibku gaadhsiiyo ayaa ka badan awooddaad adigu u leedahay addoonkana dhibaato aad gaadhsiiso idan cilmuka biqudrat illaah ogaanshaha aad og tahay ilaahay awooddiisa calaa kuli shayin qadiirun inuu awood u leeyahy inuu dhibaato waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala uu kuu geysto ha kaa celiso addoomaan dhibaato aad u geysato inaad dulmido inaad xuquuqdooda ka duudsido inaad meelaad kaga dhacdo ikhwaani fillaah waa tusaalayaal kooban oo aynu ka bixinnay sida ilaahay subxaana wa tacaala magacyadiisa iyo sifaadkiisu ay sabab ugu noqon karaan addoonnimadaynu ilaahay addooma u nahay inaynu xaqiijino oo ay xaaladeenna wax ka bedeli karaan xaaladeenna qalbi iyo xaaladeenna xubnaha iyo jawaarixda muuqata xataa dhaqankaaga aad khalqiga ilaah aad kula dhaqmayso wuxu inay ka bedeli karaan oo xusnu lkhuluq meelaha laga kasbado ee u waaweyn waa ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxaan markaa naftayda iyo walaalahay baan xusuusinaya markaynu qur-aanka akhriyayno ama axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay magacyadiisa aada ugu fara badan iyo tilmaamaha ilaahay uu leeyahay markaa si fudud iyaynaan ku dhaafin ee macaanida ay tusinayaan aynu baranno aynu u fiirsanno camal iyo cibaado iyo iimaan inaynu ka kororsannana aada iyo aad aynugu dadaalno aayadda qur-aanka markaad akhrido magac ilaahay baa lagu gebagabeeyey ama laba isweydiin limaada ma hiya alcilaaqa maxay ta xiriira ka dhexeeya aayadda xukumka lagu sheegayo magaca lagu gebagabeey u fiirsa had iyo jeeraale waxay ka mid tadaburka ilahay uuna faray afalaa yatadabaruuna alqur'aan am calaa quluubina akhfaaluha ilaahay uuna faray in qur'aanka macaanidiisa loo fiirsado hoos loogu dhaadhaco ilaahayna subxaana wa tacaala taa hayna garansiiyo oo haynoo fududeeyo dhowr su-aalood baa yaal su-aasha koowaad ducada salaada dabadeed la ducaysto ka war ducada jamaacigaa ee imaamku uu ducaynayo dadkuna aamiin ay ka daba leeyihiin waa shay aanuu samayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisuna aanay samayn haddii ay diinta ka mid tahayna nebi maxamed baa inooga horeyn lahaa iyo saxaabada rasuulka waayo khayrkii wanaagga waa inooga dadaal badnaayeen waana inaga jeclaayeen low kaana khayra lasabaquuna ileyh walihaada waxaa khalada sida dadka qaarkood ay sameeyaan in loo daliishado ducada jamaaciga ee salaada dabadeed imaamku uu ducaynayo aayaadka qur-aanka ee ducada dhiiri gelinaya wa qaala rabukum udcuunii war maxaa ducada igu haystaabuu ku odhanaya rabbi baa yidhi ibarye wإida sأlka cibaadii canii faإnii qariib ujiibu dacwaة اdaaci ida dacaan aayaadka qur-aanka ee ducada dhiiri gelinaya buu deliishanaya deliishiga noocaasi sax maaha waayo hadday aayaddu macnahaa tusinayso aayaddu in ilaahay la baryaabay ka waranta laakiin sida ilaahay loo baryaayo ma adiga iska jidaysanaya wa aqiimu salaata soo salaad in la tukado aayaddaasnama tusinayso sida loo tukanayo ma inagaa iska jidaysanay nibalo siduu doonu isaga tukada miya sida loo tukanayo soo sharciga ugama dambayno waadix nacam aayadda ducadayna faraysaana duca ayuunbay jidaysay laakiin sida loo ducaysanayo aayaddani kamay hadal markaa sida loo ducaysanayo ma inagaa iska sharciyaysanayna la iyadana sharcigeenu uga dambaynayna marka haddii wa qaala rabukum udcuunii macnaheedu uu yahay salaada markaad ka baxdaan imaamku ha duceeyo inta kalena aamiin ha ka daba yidhaahdaan hadduu macnaheedu sidaa yahay ma u malaynaysaa nebi maxamed inuu ku camalfalkeeda ka tegi lahaa iyo saxaabadu abadan haddii ay macnaha tusinayso nebi maxamed baa sidaa ugu camalfali lahaa iyo saxaabada rasuulka ee mar haddaanu rasuulku qaabka ugu camalfalin iyo saxaabadu tonotaa macnaheedu waxa weeyaan aayaddu macnaha tusinba maysaba oo suuradan gaarka ah inuu imaamku duceeyo aamiin dadku ay ka daba yidhaahdaan aayaddani kuma saabsana walihaada waxaynu leenahay dadku ducada iyo khayrka iyo cibaadada inay jeclaadaan aada bay u fiican tahay laakiin taa waa in mid lagu daro ah in cibaadada sharciga looga dambeeyo maxaa cibaadaha maxaase aan cibaado ahayn shaygii cibaadadaha sida loo gudanayana waa in sharciga looga dambeeyo mahayna tiraa ducadu waa cibaadee waan waan iska ducaysanaya maxaa laygu haysta sida inay ducadu inay cibaado tahay yaa kuu sheegay yaa ku baray caqligaagaad ku garata soo sharciga kamaad baran dee sida loo sida aad arrintaas sharciga ugaga dambayso aad ugu daba fadhiisatay sida loo ducaysanaya sharciga uga dambe oo adigu ha iska jidaysanin qaabka loo ducaysanayo iyo goorta ay si gaara u fadli badantay in la ducaysto iyo meesha in lagu ducaysta ay fadli dheeraada leedahay iyo tirada ducada ka mid ee fadli dheeraada leh adugu ha iska jidaysane sharciga uga dambe haddii kale de waxay noqonaysaa ducadaadu in lagugu soo celiyo man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun walihaadaba aimo fara badan isticada u sheegeen ducada jamaaciga ee imaamku ducadu ku ducaysanaya dadka uu maqashiinayo inaanay sharci ahayn aimada sheegtay waxaa ka mid ah alimaam shaafici raximah llahu tacaala fi kitaab um kitaabkiisa alum waxaa ku qoran imaamu shaafici raximah اllahu tacaala inuu yihi imaamku yani walaa yarfacu sawtahu biاdducaa ila an yakuna imaama yucallimhum faida ra'ahum qad tacalamuu kafa yanaa ducada kor u qaadi maayo qofku inuu yahay mooyaane imaam dadka baraaya oo baris awgeed kor ugu qaadaya kaa barayaana markay u muuqato dadku inay barteen uu iska daynaya manaa talqiin hadduu samayno tusaalahaan imaamku hadduu doonaya inuu dadka baro adkaartii salaada dabeed la akriyay ducooyinkii soo arooray kor uu u qaadi karaa oo abaliga daba akhriya si aad u xifdidaan buu odhan karaa waa min baabi tacliim taasi marka uu arkay inay barteenna waa joojinayaa buu ihi waxaanuu shaafici deliishaday aayadda qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala uu yihi walaa tajhar laa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wاbtagii bayna dalika sabiila salaada halkan waxaa looga jeedaa buu ihi ducada laa tajhar bisalaatika macnaheed waxa weeyaan laa tajhar biducaaika xataa tusmic alaakhariin ducadaad ku ducaysanayso kor ha u qaadin ilaa ay gaadho heer dadka kale ay maqlayaan walaa tukhaafit biha hoosna ha u dhigin xataa laa tusmica nafsak ilaa aad gaadhsiiso heer aanad adiguba ismaqlahayn wاbtagii bayna dalika sabiila labadaa u dhexee adiguna ismaqashee dad ismaqashii dadka kalena ducadaada ha maqashiin waa cibaado cibaadadaadu waa baynaka wa bayn allah adiga ilahay ba idinka dhexaysa mar kastoo cibaadadu ay qarsoon tahayna waxay ka fog tahay riyaaga iyo istusnimada ikhlaaskana way u dhowda iyo ilaahay daraaddii qofku inuu samaynayo istidlaalkan laftiisa ayaa masalada u deliishaday albayhaqi oo ka mid ah aimada waaweyne shaaficiyada kitaabkiisa waxa weeyaan asunan alkubra hadalka shaaficiyna waa soo naqliyey afarta madhabba waxaan arkaa aimo ka mid a shaaficiya alxanafiya almalikiya washaaficiya walxanaabila ducada salaada dabadeed imaamkuu ducaynayo kor uu qaadayo ku tilmaamay bidca muxdatha oo rasuulka alayh salaatu wasalaam aan ka sugnaan in gooni loo ducaysto hadduu qofku ku ducaysanayo adkaartii soo aroortay de kuwa iyaga waa joogtayn karaa qofku laakiin duco kale oo taa dheeraad ka ah oo salaada dabadeed la joogtaynayaa ma jirto haddii ay munaasaba jirto qofku tusaale ahaan ay ku beeganto salaadaa dabadeed inuu leeyahay tusaale ahaan xaaja ila allah dan inuu ilaahay ka leeyahy waa weydiisan karaa ilahi subxana wa tacaala laakiin lama odrhanayo salaad kasta dabadeed adkaarta iyo ducooyinkaa rasuulku uu samayn jiray midaan ahayn in lagu ducaysto ayaa sunno ah oo la joogtaynaya waxay odhan kartaa adkaarta dee soo aroortay duca maaha soo maa dadka badankoodu saasay ku odhanayaan dadka badankoodu uma haystaanba markaad akrido saddex iyo soddon jeer subxaan allah saddex iyo soddon alxamdulilah saddex iyo soddon allahu akbar marka boqolaad aad tira laa ilaha illah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir xadiidkii haddeer allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik dadka badankoodu uma haystaan duco maxay ku odhanayaan kani waa dikrie waa ammaane ilahay waan ammaane manaa waxba weydiistayba kaasi waa mafhuum khaldan waxaad ogaataa hanaauka calى اllahi tabaaraka wa tacaala waa min acdam الducaa ammaantaad ilaahay ammaanaysaa eed leedahay subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha ila اllah waa ducada u weynba dadkeenu ducada hada jeer maxaa u yaqaanin alabka su-aasha tooska ilaahu xaaysi ilaah caruurisi ilaahw xaas wanaagsanaysi ilaah xoolaysi ilahay u i dembi dhaaf taasun bay duca u yaqaanin laakiin markaad leedahay subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kuli shayin qadir waa ducada u fadli badanba lianna alkariima ida anayta calayhi yana hanauka calayhi agnaaka can su'aalih kariimka markaad ammaanto ammaantiisaasaa kaaga filan inaad tiraa waxaa isiyo waxaa isi xataa kuramada maluqin makhluuqaadka ka mida oo qofka kariimka ee deeqsigee khalqiga ka midi marka la ammaano markaasuu dhiiba iyadoo weli aan la odhan ba noo dhiibo wax nasi uma baahiyaba ciddaa ammaantay inay su-aal dulli uu ka dhasho inay waxa weeyaan u baahdaan o idhaha wax nasiib intaanay su-aashaas sooba gaadhin buu u dhiibaa famaa baaluka bilkhaaliq allah khaaliqa maxaad malaynaysa walihaada intaanan macnahaa fahmin waxaan aada ugu wareersanaan jiray rasuulku wuxuu yihi alayh الsalaaةu wasalaam afضal اducaa ducaaءu ywmi carafa khayr اducaa ducaaءu ywmi carafa duca waxaa u fadli badanta lagu ducaysto maalinta carafa wa afضal ma qultu ana wالnabiyuuna qablii laa ilaha ilا اlah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa calى kuli shayin qadiir anigee nebiyadii iga horreeyey waxaanu ku ducaysano aanu idhaahna aanu idhaahnana waxaa u fadli badan laa ilaha ilا اlah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa calى kuli shayin qadiir markaasa waxaan isweydiin jiray laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah sidee bay duca u tahay afdal ducaa inay tahay baabuu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam markaasaa waxaan markii dambe fahmay xaqiiqada ah ahlucilmigana kutubta iyagoo ku tilmaamaya aan arkay in ammaantaad ilaahay ammaantay iyo xuska ilaah ad xustaaba inuu yahay ducada u wanaagsanba markaa salaada dabeed markaad akhriyayso subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha ila اllah ducadii u weyneyd baad wadaaba oo inaad tidhaahdo ilaahay wax isi iyo inaad tidhaahdo laa ilaaha ila اllah labadu waa duco waxaana fadli badan laa ilaha ila اllah ayaa fadli badan marka adkaartan salaada dee rasuulku odhan jira soo aroortay inay duca tahay waa inaad ogaato oo dadka waxaan sidaa u leeyahay dadka bedelkooda waxay u arkaan taasi inaanay duco ahayn walihaada markay taa dhammeeyaan ayay duca bilaabaan haddaad tira oo tii hore maxay ahayd dee taasi duca maahayna adkaartii bay ahayd bacda salaa tanaa ducaa marka kaasi waa mafhuum khaldan weeye dalabatulcilmigu waa inay fahmaan dadkana waa inay fahamsiiyaan waayo gabadhan daahirka in haddii kitaabka loo kala bixiyo oo ay akhrido iyadoon taabanayn qalina ku kala rogeyn qalina ku kala rogeysa xaashiyaha kitaabka yaani musxafka in gabadhu xaaladda aanay daahirka ahayn ama qof waliba rag iyo dumar qofkii aan daahir ahayn musxafka inuu taabto sida raajixa ma banaana dee qowl kalena waa jira haddii mashaayikdiinu ay idin fatwadaan oo aydin yidhaahdaan waxa weeyaan waa banaan tahay madhab kalea masalada ku jire isaga laftiisu ictibaarkiisa ayuu leeyihi oo ardayda iyo dee macalimiintooda khilaaf inaan ka dhex ridna dooni mayn masaladaa ku saabsan waxaa laga yaaba waxa weyaan in dumarkii uu macalinku wuxu dhigayo dee macalinkii inay isqabsadaan haddii fatwadii macalinku u fatwooday mid khilaafsan loo fatwoodo taasina dee ictibaarkeeda ayay leedahay walihaada baa markii la weydiiyey cabdullahi bnu cabaas masala min almasaa'il wuxu uhi ifcal maa yafcalu umaraauka umaradaadu siay sameeyaan un yeel buui aniga hay wareerini wuxuu ka baqday in fatwadaa siduu isagoo la rajaxsan hadduu u fatwoodo in amiirka iyo maamuurku ay iskhilaafaan marka wuxu uhi ifcal maa yafcalu amiiruka amiirkaagu siduu yeelayuu yeel waayo marka laakiin tani waxay ku saabsan tahay mar haddaanay gabadhii musxafki aanay taabanahayn ama ul ha ku rogto ama qalin ha ku rogto ama cidiba ha u rogtee akrinta qur-aanka ay akhriyaysaa mamnuuc maaha taabashadun baa mamnuuca taana taabashadii waa kaga badbaadaysa ma laga soomi karaa hooyada lagu leeyahay shan sano oo ma ka soomi kartaa gabadhi macnaa had sidee loogu leeyahay su-aashaas ayaa horta ka horeyso muhima oo dad fara badani waxay u haystaan qofku haddii soomkii uu kari waayo u xanuunsanayey oo xanuunkaa uu ku dhinto in soomkii lagu leeyahy qofka soomka lagu yeelanayaa waa qof inuu soomkaa qalleeyaa ay u suurto gashay oo qalleyn waayey laakiin qofku sababtii soomka ka hor istaagtay iyadoo weli ay taagantahay hadduu ku dhinto soomkaa laguma leh horta masalada in la fahmo weeyaan oo had ya jeeraale dadkana waxay ku weydiinayaan qof baa xanuunsanayey bishii rabadaan ama ka hor dabeetana wuu dhintay manuu soomin marka maxaanu yeelaa miyaa laga soomaya miyaa laga qalaynaya marka qofka soomka lagu yeelanaya waa qofka wakti soomka uu ku qaleeya uu u suurto galay oo aan qalayn ayaa soomkii lagu yeelanaya laakiin sababtii ama maanicii soomka u diiday isagoo weli uu taagay hadduu ku dhinto qallo laguma laba kumuma waajibinba soomkaas waayo istiaaciyo awoodba umu helin ilahayna wuxu uhi fataquu lah ma staactu laa yukalif llahu nafsa ilaa wuscaha alaa kuli xaal soomku hadduu yahay soom nadara qof baa nadaray soom ku nadaray inuu soomkaa uu ku nadaray uu soomaa suurtagal ba ahayd laakiin isagoo weli aan soomin buu dhintay kaa waa laga qalayn karaa binasi xadiidi nabiy calayhi salaatu wasalaam oo gabadh baa rasuulka u timi kama fii saxiixi muslim wagayrih markaasaa waxay tihi ina ummii ina ummii maatat wa calayha sawmu shahrin fahal yujziuha idaa qadaytuha idaa qadaytuhu canha hooyado iyadoo soom bil a lagu leeyahy bay dhimatay marka haddaan ka soomo ma ka gudaya arrinkaas markaasaa rasuulku wuxuu yihi arayti low kaana calaa ummiki daynun ka warran haddii hooyadaa dayn lagu lahaan laha ood ka gudi lahayd yaani arrintaasi dayn dayntii saama kaga dhici lahayd see tihi ha ale fa daynu laa yaxaqu an yuqda marka waa soomka nadarka amaa soomka ramadaan ee waajibka ah haddii gabadh ama ninba cudurdaar awgii u soomi waayey xanuun oo kale ama safaroo kale oo qalluhuna u suurto galay laakiin aanu qallayn oo uu dhinto ma laga soomayaa mise laga soomi maayo sida raajixa anigu ay ila muuqato waa inaan laga soomahayn laa yusaamu canh xadiidka man maata wa calayhi sawmu saama canhu waliyuhuna sawmu nadar buu ku saabsan yihi labada صaxaabiye xadiidka warinayaana sidaasi ayay ka fahmeen fahamka صaxaabigu xadiidku warinaya u ka fahmaana fahamka cidda kale waa laga horaysiinaya lakin yuطcamu canhu fidya laga bixinaya sida cabduلlahi بn cabaas radi الlahu canhu uu fatwooday oo maalin kaste manaa waa miskiin baa la quudinaya oo kamida maalmihii qofka lagu lahaa mtى yuqaal kalimaة laa xawla walaa quwata ila bilah goormaa la odhanay laa xawla walaa quwata ila bilah laa xawla walaa quwata ila bilah dadkeenu goorma yidhahdaan cinda eesh almusiiba soo ma hada khaطأ qofka markay musiiba ku dhacdo laa xawla walaa quwata ila bilah odhan maayo muxuu odhanayaa ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun marka ilaahay subxaana watacala aladiina ida asaabathm musiiba qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun laakiin markay musiiba dhacdo in laa xawla walaa quwata ila bilah la yidhahdo waa khaطأ sida sheikh اislam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala uu tilmaamay laa xawla walaa quwata ila bilah waxaa la odhanayaa cinda atabaruc min alxawli wاlquwa wa طalb اlcawni min allahi tabaaraka wa tacaala marka qofku uu tilmaamayo awooddiisa iyo xeeladiisa inaan waxba ku qabsan karin ee ilaahay kaalmo uu ka dalbayo markaasaa la odhanaya laa xawla walaa quwata ila bilah intaas ayaa insha allahu tacala waan ka jawaabay intaas ayaa insha allahu tacaala aynu ku gaabsan doonaa wallahu aclam waaxka bilahi towfiiq salى اllahu alى nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira jazakum اllahu khayra